Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose Hirshabelle oo ka duuleysa arrimaha dhismaha Golaha Deegaanka degmada Maadai ayaa tababar ku saabsan xalinta khilaafaadka u furtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Maadai. Kulanka furitaanka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay xubno laga soo kala xulay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaasi. Ugu horreyn, waxaa tababarka ka hadlay Suldaan Cabdisalaana Suldaan Maxamuud oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda FCA iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada Maadai Saalax Wiish.
waxay ku caana diida ku kala caana diidaan in maaragtay la isugu soo dhoweeyo oo la yidhaahdo hebelow adna maxaa sheegaysaa adna maxaa sheegaysaa Ee, soomaalidu waxay tidhaahdaa haddiiba wax dhacaan sideedaba oo xaajada dad la dhex keeno mabaadi'i badan bay leeyihiin waxay leeyihiin mabda la yidhaahdo gari laba nin kama wada qoslisiiso soo ma dhahno laakiin mararka qaarkood waxaa keenta sulxiga waxa la yidhaahdo oo dadka marka la isugu soo dhoweynayo sulxigu labada darafba ridahooda ayaa lagu gaaraa waxaan u malaynaa mash- maanta bar- ajandaha laga hadlaayo xalinta khilaafaadka waayo waxa laga hadlou haayo xalinta khilaafaadka marka la yidhaa een, waxa waaye golihii deegaanka isu tanasulaad iyo mataqaanaa sida khilaafaadka iyo caqabadaha jiro xal looga heli lahay lee waayo dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka shabeellaha dhexe ayaa munaasabadda ka hadlay in la wada xaliyo hadday tahay doorka odayaasha ay qaataan ciddii tabasho qabta ay guryahooda ugu tagaan ay xaliyaan Een, sidoo kale dhallinyarada wixii ay arkaan waxaa laga yaaba waxyaaba annaka aan ogeyn inaa ogtihin annakana soo gaarin ama wasaaradda soo gaarin ama maamulka degmada soo gaarin inaa hooso inay jiraan laga yaaba waxaan rabnaa cid kastoo tabasho ah ama cid kasto oo wax tabayso in la xaliyo ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabelle nuur xasan muuse ayaa bulshada ugu baaqay in ay si nabad ah uga qayb qaataan dhismaha golaha deegaanka degmada mahaday Ee, waxaan rabaa ee, kulankan wuxuu ku saabsan yahay inaan idiin sheego waxa waaye ujeeddada wax walba inaan ka abbaarno waaye xalinta khilaafaadka Ee, waxaan ku casuunnay saddex waaxood oo qaybaha bulshada ka mid ah oo muhiim ah Ee, qaybta haweenka qaybta dhallinyarada qaybta odayaasha dhaqanka kulli macnaha ee, qaybahaasaa kala socotaan runtii waxaan halkan u joognaa inaan qabanno tababar muhiim ah oo aan diiradda ku saarayno sida hooyooyinka dhallinyarada odayaasha dhaqanka cuqaasha culimmada ee ay ugu qayb qaadan lahaayeen xallinta khilaafaadka mar weliba meel wax lagu qaybinayo waxaa imaanayo wax- khilaafaada imaanayo khilaafaadkaas marka sidee lagu xalliyaa Ee, waa laga maarmaan in la isweydiiyo